Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya iibinta agabka la isticmaalo xilli roobaadka sida bacaha, kabaha roobaadka, teendhooyinka iyo dalladaha. Dhalinyaradan ayaa fursad shaqo oo cusub ka helay xilli roobaadka deerta maadaama ay heleen macaamiil badan oo ka iibsada agabka ay iibiyaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada samaystay shaqo abuurkan ayaa raadiyo Beerlulo uga waramay qaabka ay u shaqaystaan. bismillahi raxmaani raxiim ku bilow magacaaga waxaadna sharaxaad guud inaga siisaa waxyaabaha aad iibiso
horta magacaydu waa maxamed cismaan ibraahim waxyaalaha aan iibiyo waxaa kamid ah agabka loo isticmaalo roobka sida dallada kabaha dhiiqada teendhooyinka waayahay agabkan inta badan aad hayso maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa xilliyada roobka la isticmaalaa hadii waxyaalo badan ay ka saaciday sida ardayda oo kale waxay ka saaciday xilliyada dhiiqada oo kale kabaha inay dhiiqada ku maraan dharka oo uniformka uusan ka halaabin agabkan waxaa iga iibsado bulshada bulshooyinta ku nool magaalada beledweyne intaadan abuuranin fursadan shaqo markaaga hore maxaa qaban jirta markii hore baawamuud ayaan iska hayaa hadda laakiinse shaqo abuur ayaan samaystay waana alxamdulilah shaqadaas familkeyga ka maaraya waxbarashadan iskaga bixiyaa magacayga waa cabdulaahi aadan xasan waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne waxaan waxaan ka ganacsadaa aga- agab roobaadka sida bacyada sinyareeda iyo kabaha dhiiqada aad iyo aadaan ugu faraxsanahay markii hore shaqo ma haynin laakiin hadda laakiin shaqo abuur ayaan sameeyey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah nolosheedii iyo nolosha familkeyga waan ku maarayn karaa si kastaba ha ahaatee dhalinyaradan ayaa shaqadan ay hayaan ugu maarmay inay ka tahriibaan dalka iyaga oo ku dhiiraday in ay fikradahan shaqo la yimaadaan si ay noloshooda ugu maareeyaan